marka ugu horeeya rankidoorka guud hawshiisu waxa weeye ilaalinta qaranka maxay tahay xoolihiisa lacag ah iyo mid ah maaragtay taagan nood iyo maalba oo tamaduleeda leedahay dawladda dhexe ay leedahay inuu ilaaliyo daba kaco maxay haytay lacagta la bixinayana iyo qandaraasyada la bixinayana in marka la sameeyo badadka la sameeyo miisaaniyadda in loo soo gudbiyo oo markaas hayo maxay tahay miisaaniyaddaas soo baxayso iyo marxalada waa baxayso waxay marka iyada iyo hantido xisaabiyaha guud ayaa hawshaas isla leh xisaabiyaha guudna waa qofka ninka ruuxa weeye loo idmadan inuu hayo buugadda lacagta wasaarooyinka o dhan loo socdo soo samayana qaadaha lacagta lagu qaado wasaarooyinka kale ay ku qaadaaniin isagaa mas-uulka ah dabadeedna maxay jaandartoolka guud ayaa laga sameeyaa oo hayo usna koobiyaasha la bixiyo hadduu kula xisaabtamaa hay-adaha kaleeto lacag soo ururinta ah arrinta uu sheegay waxa weeye aada u foolxun tahay waxaad moodaa hantidoorku siduu sheegayo inan la raacin qaabka lacag ururinta iyo qaabka lacag bixinta oo sharcigii soo baxay kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo lixdankii oo primar ah cabdirashiid cali shirbaarke wasiiralmaaliyana u ahaa soobe madaxweynena u ahaa aadan cabdilla ismaan oo lagu hadayo qaranka maxay haytay hawshiisi waxa weeye bisha juun marka la gaaro inuu sanka sanad kastaba hantidowlka guud riboor u gurbiyo baarlamaanka si u ogaadaan in sanadiila soo baxay lacagtiisay u baxday iyo sida ay tahay marka hawshiisu waa hawshaas waaye hawsha uu ka hadlay sax waaye laakiin waxaad moodaa inay jirto laba hal waxaad moodaa khatar inay ku jiraan documentiskii hadda in la bedelo ama markuu hadlo isagu waxa weeye waajibkiisu markuu arrinta qabto saa u arko inuu u gudbiyo xeerayaha guud xeerayaha guudna uu dembi kusoo oogo dadkaas sida xun u maamulay qaranka oolihiisii iyo lacagtiisii iyo gaarihiisii iyo dhulkii ay ahayd iyo maraakiibtoodii dadkaas in dembi lagu soo oogo weeye dabadeedna marka dembiga lagu soo oogo dembigaas waxaa ka lagu qaadayaa maxkamadda maxkamadda wax la geenaya wixii uu soo qoray midowka guud iyo uu soo sameeyey oo kasoo haray ayaa xeerayaha waxaad moodaa taas inuu xoogaa ka degdegay baa doodaa laakiin hawsha sida loo qabanayo qaabku u sheegayo qaabku xaqa u lahaa wey laakiin soo gelinta mass mediaha iyo soo gelinta idaacadaha ayaad moodaa inaanay waktigii la rabo ahayn uu ka hor dhacay waktigii la rabo inay soo gasho waxay ahayd markuu dembiga ku qaado sharcigaas uu dembiga lagu qaadayo binal koorka sharciga dembiyaasha oo isqumaal u yaalla ayuu ku yaallaa ninka isdhaafinta qaababka loogu qaado kaasuu ku yaalla oo sharciga ay maxkamada xuskinaya marka waxa weeye arrin laga qiiroodo oo soomaali ay ka kacdo weeye maaki oolihii qaranka in far loo boobo oo dadkii madaxda ahaa ugu korkoreeyey ee iyagii ku tumanayaan sharciga waxa weeye arrin qaran dubisa waaye qaranka soomaaliyeed meel baa lagaga dhacay ummadda soomaaliyeedna meel baa lagaga dhacay dadka haya xilkana maanta oo arrimahaas lagu lagu sheegayona dad xilsaari kara maaha waxaa jira soomaaliyeedu shaqa kuma laha hawsha qaarkeed waxaa kule ninka la yidhaahdo xisaabiyaha guud wasiirkuna wuxuu leeyahay siyaasada maaliyadda ayuu leeyahay inuu la socdo laakiin sida lacagta u baxday iyo meeshay marayso waa xisaabiyaha guud iyo hantidowrka xoolahaasaa dawladda dhexe ku shaqale marka laga saaro baarlamanka baarlamanku gooni waaye isaga markuu samayso qodadkiisa isagaa maamusho hadda waa loo maamulaa waa khalad waxaa mula maamulkiisa u maamula isaga iyagaana isbaara ee orod kuma baaro laakiin orodku uu ogaanaya lacagta ku baxday sidii loogu talagalay in waa u ogaanaya macnaheedu ogaanaya soo saaraya orodku ma baaro nabad iyo lacag qaarkeed oo militariga ku baxday orodku labadaasba ma baaro madaxweynaha xafiiskiisa lacagta ku baxday sidii loogu talagalay baa laga rabaa iyaa inay soo gudbiyaan bajedka marka la samaynayo halkaasaad tegaysaa bajedka marka la samaynayo miisaaniyadda waxay ku timaada wasaarooyinka ministra faynanska oo isku jira arrimanka madaxweynuhuna isagaa soo samaysto ministra finance ku jira waaya cawad adi kala qaybsanyin marka la samaynayo cawad adi waxaa muuqata markaa waxaa muuqata in lagu karti faray oo dadka awoodii laalaha ee awoodii ay la siiyey oo loo siiyey xukunka inay si xun isticmaalaan dadka mas-uuliyiinta waxaa kamid ah mushaharooyinka lama waayo haddii la waayo xataa waa la sugaa waktiga lacag soo geliso laakiin mushaharooyinka lacagta ah meel kale looma wareejin karo waa khalad waxa la isticmaala hadda in mushaharooyin dadleeyahay lagu bixiyo hawlo kaleeto oo gaagaaban mushaharooyinka kow waa in la mushaharooyinka militariga askarta maxkamadaha dadka dowladda u shaqeeya iyo baarlamanka saasay isu daba joogaan wixii mushaaraca lama taabto labaana looma tago madaxweynena warqad u qoroo lacag baxday oo baarlaman leeyihin shaqo kuma laha lacag madaxweyne lacag meella kama soo galo wuxuu shaqo ku leeyahay marka u yimaado digriito inuu abruuf garayo miisaaniyadda seexo special budget ay yidhaahdaan kuwaasu shaqo ku leeyahay laakiin sida hadda wax loo maamulayo ibrahim nasar iyo say usoo gacan gelinayaan ugu gacan tuglaynayaan waa dembi laga galay qaranka hawshaasna waxaa iskale baarlamanka hawshoodii ka baaqday oo noqday niman hawl ka baaqday ku mashquul motion ay dana kala yihiin qaranka arrintiisina waa ka tageen oo ah maamulka iyo musuqmaasuqa xaddinaafka ah waa dawalka adduunyaduhu sheegay soomaaliya inay tahay dowladda ugu musuqmaasuqsan marka saasay muujinaysaa arrin aada u fiican buu ku kacay laakiin qaabayn bay u baahan tahay waxay u baahan tahay qaabayn xagga maxkamadeeda iyo qaabayn xagga buugta ilaalintii ah iyo in dacwad lagu soo oga xataa minister of finance oo ka oo ka gaabiyey inuu sameeyo walaaqaha lacagta lagu qaado wasaarooyinka kale ku qaadaanin isagaa samayna xataa kuwaas marka waxaa soo dhanbaa meesha yaalla waxa waxay jebinayaan sharciga aan ku sheego lacagta habka lacagta oo waktigaa soo baxay waa lowna arkay si hore ugadisira ee wax yar ka shaqaasi ku qoto mas-uliis ayaa ayaa ayaa ayay jebinayaan waxaa jebinaya mas-uuliyiinta u sarreeyaa waa jebisay kuwa shaqada loo diro civil servantka ah shaqaalaha ah dibdigood waa la jeliya maxaa jira shaqaalaha xataa laguma qoro sharcigii maxay tahi loo raaci jiro shaqaalaha ay kaa raacidisaan lagu qoray dhibaato weyn weeye maanta inay soomaaliya toddoba sano ciidamadooda aanay dhisnayn ee ay mashruuc noqoto ay lacag ku qaateen dowlado ajnabiga kusoo qaataan oo yidhahdaan soomaaliyana ka horeynayna xagjirka soomaaliya ragaadiyey waa dhibaato weyn mas-uuliyad